فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin ka soo baxaysa dagaal culus oo lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda caymiska degmada yaaqshiid ee muqdisho yuusuf shaacir oo ka mid ah abwaanada waaweyn ee soomaaliyeed oo ka hadlay dhibaatada soomaaliya ka haysata dowladnimada iyo xukunka maxay yihiin caqabadaha uu tilmaamay abwaanka miyuu sheegay caqabadahaasi xalkooda ah haddii ay yihiin caqabado xalkooda la isku raacsan yahay maxaa ummadda ka hortaagan inay u kacaan shir jiraa'id uu qabtay abwaanka ayaad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho oo ka cabanaya dil kufsi iyo dhac ay geysanayaan askarta dowladda federaalka iyagoo sheegay inay ku dhow yihiin inay ka guuraan meelaha dhibaatadaasi ay ka taagan tahay dowro caafimaad oo loo soo xiray taliyayaasha qaar ka mid ah saldhigyada afar wilaayo oo kale ah jubbada hoose jubbada dhexe shabeellaha hoose iyo banaadir kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda lagu soo xiraya dowladda ayaad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee falastiin ayaan ku haynaa barnaamijka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waa afar iyo tobanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga ah waafaqsanna laba iyo labaatanka bisha afaraad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda caymiska ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho dagaalkaasi waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dagaalka xalay ayaa yimid xilli dadka ku nool magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshiid ay ka cabanayaan dil dhac iyo jirdil ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iyagoo sheegaya in qayb ka mid ah degmada yaaqshiid ay qarka u saaran tahay in la isaga guuro sababo ku aadan dhibaatooyinka ay geysanayaan ciidama halkaasi ku sugan anahay xaafadda cali turcaayo ciidanka dowladda oo afarta gees nalaga soo dejiyo oo gobol damadoob nalaga dejiyo oo gobol biyo-degeenka nalaga dejiyo oo gobol dhinacan kaloo xaalamilitada xaggeeda nalagala dejiyo dhib aad iyo aad u weyn aan ku qabnaa ilaahay subxaana wa tacaalaana laga cabsada aniga bini aadanka cabsamaaye hana laga qabsado hana laga ceshto ciidankaas cunug kululaa nalaga dili cunug maskiinoo ardayaa nalaga dili intaas lagu soo tiiri tacbeelayo qur-aanka lasoo beraayo wax kas lagu soo tiiri tacbeelayo nalaga dili oo soo waxba galabsani hana laga qabsada ciidankaas aniga jaran maa ii xiran ma cabsanaya ani ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsanaya xasijo maxamuud ciidanka hadduu masaakiinta usoo tababarayna ha sheego cawashadaasaan qabaa go'doonaan ku jirnaa hal cunug uma dirsan kartid kutubay raacdaan masaajiday aadana way soo dukan lahayn ilmihii gurigay nooga mooreysan gurigaa ma aragtay masaajid camal loogu dhex dukanooyaa masaajida haddaa gasho cunuga taleefon wata hadduu la soo baxo waa laga qabsanaa barjiinkoo fadhiisanaa waa laga qaadanaa marka go'doonaan ku jirnaa anaga go'doon aadi ahanaan ku jirnaa oo ilaahay nigelina ayaga nigalshiin dhacdhac iyo kufsi ilaa iyo kutuugnimo kale oo guryaha kugu soo gelayaan intaasaa maarata aan ku qabnaa ciidanka dowladdaa geyso wilaayadda ciidamada cusub hadda lasoo tababaray waaye dowladda maarata ha naga ceshtaan dadkaas ha naga xariistaan xerooyinkooda ciidanka waxaan ku maqli jira aniga markaan ogaayay xerada in la geeyo maarata ciidanka militariga inuu maarata xeradiisa uu ka soo bixin raadka isticmaalo oo askarta isku sheegaayo askariga hadduu yahay nin qof waddankiisa u dhimanayo maahan inuu shacabkiisa dhibaateeyo hooyo maxay ahaato cunugeedii kusoo tiiriya tacabeeshay inuu indhaha ka rido oo maanta ay weyso wiilkeedii mustaqbalka ay hiigsanaysay asagoo sideed iyo toban jira laga aaso maanta asagoo wax dembi gelin taas xanuun iyo dhibaatay annaga nagu sababaysaa maalin kastana waynu hortaallaa waana malaysanaynaa weliba niyadan si fiican ugu haynaa sababtoo ah maalin kasta waxaa jira dhac dhibaato mooto ciidan saaran oo dadka dhacayso jir dilayso aan u naxariisanaynin askartaasna waa maqaadiriidsiyaal waa dad daroogada isticmaalo waa dad aan u qalmin inay ciidan noqdaan بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa markaana waa qodobo ka kooban iyo wararka la xiriira falastiin waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir sheekh cabdimajiid azanadaan oo ka mid ah culimada muslimiinta ee caanka ka ah caalamka kana soo jeeda dalka yemen ayaa goordhow lagu dhawaaqay geeridiisa sheekha ayaa ku tilmaamnaa faafinta diinta difaaca muslimiinta iyo hiilinta qadaayaadkooda wuxuu sidoo kale ka mid ah culimadii ka qayb gashay dagaalkii afghanistan lagula galay midooda suufiyeed culimo badan oo ku nool daafaha kala duwan ee caalamka ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid sheekh cabdimajiid azandaani oo ka mid ah culimada muslimiinta ee caanka ka ah caalamka kana soo jeeda dalka yemen mid ka mid ah sawirada ku jira baraha internetka ayaa lagu arkayaa sheekh cabdimajiid iyo sheekh cabdalla cazaam oo jooga buraha afghanistan dhinaca kale guddoonka baarlamaanka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay siinayaan yuhuudi inay tahay mid ku salaysan diin una arkaan waajib ay gudanayaan inay yuhuudda ku garaab istaagaan xadgudubkay u geysanayeen dadka muslimiinta ah iyagoo ka duulaya arrintaas waxay golaha koongareeska maraykanka cod aqlabiyadda ku ansaxiyeen in lacaga balaayin dollara la siiyo yuhuudda oo loogu talagalay inay kusii xoojiyaan dagaalka iyo gumaadka ka dhanka muslimiinta falastiin xildhibaanada maraykanku waxay kulan ka dhacay magaalada washington ku ansaxiyeen lacag dhan laba bilyan oo dollar oo yuhuudda loogu deeqo si ay dagaalka ugu sii huriyaan uguna xasuuqaan muslimiinta falastiin diinteena ayaana amreyso inaan israa'iil taageerno ee ma ahan wax ku xiran rabitaan shakhsiyadeed sidaas waxaa yidhi michael johnson oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dalka maraykanka oo aad ugu qiiroonaya kaalmada iyo garab istaag ay u muujinayaan walaalahooda yuhuudda mas-uuliyiinta yuhuudda ayaa kasoo hanbaliyeeyey tallaabadan ay qaadeen walaalahooda maraykanka xilli ay jiraan dad yahuud ah oo ka mid ah golaha sarsare ee dowladda maraykanka sidoo kale waxaa arrintaani aada u bogaadiyey shacabka yuhuudda ma jirto maamul ka dhisan wadamada muslimiinta ee cilaaqadla leh qaramada midoobay oo dhaqaale iyo macaawino ugu deeqi kara dadka muslimiinta ah ee yuhuudda duqeymaha ku hayso caruurta gaajyada u dhimanayso iyo dadka dhaawacyada madaaficda qaba ay gantaalada yuhuuddu dhibaateeyeen dhinaca qidaaca khaza haddii aana egno wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in ciidamada maamulka yuhuudda ay ku kacanin ka badan lix xasuuq oo xushmo badan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday dad gaaraya konton iyo afar ruux oo iskugu jira dumar iyo caruur halkii ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo afar kale ciidamada yuhuudda waxa ay duqeymo cadowtooye la beegsadeen masjidka abusaliim ee ku yaala magaalada diililbalax ee bartamaha jida khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo xilligii ay duqeyntu dhicis ay ku cibaadaysanayay masjidka waxaana uu sidoo kale burbur xoogan soo gaaray masjidkii la beegsaday sidai ay sheegayaan qolyaha ka shaqeeya difaaca magaalooyinka sidoo kale laba deegaan oo ku yaala dariilbalax islamarkaan ay ku sugnaayeen dad barakacyaal reer falastiin ah ayay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duqeyn la beegsadeen waxaana duqeyntaasi ka dhashaday istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo badan wasaaradda caafimaadka ee jidaakhaza waxay saacado ka hor soo saartay tirada guud ee shuhaadada muslimiinta reer khaza tan iyo toddobadii oktoobar waxayna maraysaa in ka badan soddon iyo afar kun boqol konton iyo kow ruux oo iskugu jira dumar iyo caruur halkii ay ku dhaawacmeen in ka badan toddobaatan iyo toddoba kun iyo siddeetan iyo afar kale ugu dambeyntii waxaa faahfaahino dheeraadiya laga helayaa dagaal ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen xaafadda caymiska ee degmada yaakshid dagaalkan uu qaatay saacado kooban ayaa waxaa lagu dhaawacay saddex askar oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kana mid ahaa ciidamadii ku sugnaa goobta la weeraray بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
dowro caafimaad ayaa loo soo xiray taliyayaasha qaar ka mid ah saldhigyada afar wiilaaye oo kale ah jubbada hoose jubbada dhexe shabeellaha hoose iyo banaadir dowladan ayaa ka dhacday deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose taasoo ay dhakhaatiirta ku bixiyeen duruus caafimaad sida gargaarka degdega ah xubnaha dowladda la siiyey oo ka socday qaybta wanaag farista iyo xumaan reebidda ee ciidanka xisbad ah ayaa waxaa kale oo lagu bixiyey duruus diini ah oo ku saabsan habka ay ula dhaqmayaan bulshada iyo kuwa dembiilayaasha ah ee xabsiyada lagu xiro munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh faarax cali xuseen iyo sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي بقى ما هذه سكناتي دمان سيقول أنت هاي كل مدة كهر هي قد بيسي حلقة أما ماشان إذا الدروس كسعتي مركز الدروس تي أن ماشان كو براني كل يبقى إلا مراجعيه ودي بلسو لسو لابته ودردار منها وعلمك أنا حمبارتين inaad tadbiiqisaan waxaa ka mid ahay duruustaas alamaana alamaana oo weliba aada iyo aada idinka idin khusayso majaalaadkii amaanada waxaanu sheegnay inuu ahaa meel majaalada badan inay gasho oo maalka sirta leesu dhiibo asraarta alacraad iyo walinsaan qofka in lagu aamino dad bani aadama ayaa ugu culays badan sada idinka muuqatana waxaa waaye hadda dad waxaa tihiin bani aadam lagu aaminayo qof insaana axwaal kala duwan leh qofkan lagu aaminay oo in haddii mugta lagu dhiibo xoolo maba lacag lagu dhiibo meel baad iska gelin oo iska haynaysaa laakiin qofka bani aadamka ah oo ricaayo badan u kaaga baahan ricaayo badan ilaalin badan caafimaadkiisa la socoshadiisa iyo waxyaabaha kale kusoo kordhi kara shucuurkiisa dareenkiisa marka hawl fudud ma ahan howla aad xilsaaran tihiin marka ilaahay ha idiin fududeeyo hadi amaana bianwaaciha inaad gudataan sida laydinkugu aaminayna aad u gudataan ilaahayna uu idinkula xisaabtamayo ee qiyaamo adduunkana cidda idin dhiibtay lafteedu idinkula xisaabtamayso marka addaawul amaan adigoo alla uga baqaya inaad gudataan si guudna de magaciina waa muxtasibaa la yidhahdaa muxtasib xisba waa ajir doon wey camal ilaahay looga ajir gurubsanaayo oo ilaahay loogu dhowaanayo ilahay diinkiisa loogu khidmaynayo munkarka lagu reebayo macruuf lagu amrayo haadihi mawduucaas ayaa idinku gebigiinba haddaa ku dhex jirtaan markaa khayr badan baa markaa laydinka filayaa marka inuu idinka soo baxo bulshaduna meesha ay wax ka qiimayso waa meesha idinku aad joogtaan waay ninka maxbuuska ahu wuxuu qiimaynayaa qofka la tacaamulaya hadduu shafaqo badan iyo dhimrin badan uu kaa dareemo iyo raxmadna waad soo jiidatay islaamkiina waad jeclaysiisay dad ceyraysana waxaa way adaa lagu haystaa marka dadka guta amaanadaas waxaan tilmaanay inay qariinaan ay yihiin alamaanatu waliimaan alamaanatu waliimaan qariinaani marka cumar qowlkiisii oo ahaa laa iimaana liman lah amaanata lahu marka mashruucaasu mashruuc fudud ma aha waxyaabaha badan oo qaadatan oo duruus oo qiimaha badnaa in la muraajaceeyo dibna in loo dabaqo ummadana la gaarsiiyo waa idin dardaarmi lahaa jazakum allahu khayran صلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wax ilaahay looga mahdiyo jala jalaaluhu tacliimta iyo waxbarashada socota iyo jihaadka oo lasu gees wado runtii waxa weeyaan ragga halkan fadhiya ee dowladda aqoon kororsiga soo qaatay waa meelaha macaamilka iyo wanaagga diintu ay leedahay iyo camalka jihaadiga suurada laga bixin laga fiirinayo marka waxaan is leeyahay muhiimad gooniya ayay raggan u leeyihiin camalkan soconaya midda kale waa hay-addii ugu qiimaha badnayd shaqada la qabanayay hay-atul amr bilmacruuf wanahy can ilmunkar allahna subxaana wa tacaala wuxuuna amray in dad noocaasana la ka helo waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun marka markii ayagaa la helo dadka macruufka faraya munkarka reebaya waa dad liibaanay baa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay marka haddii ixtisaab iyo ajar ilaahay darti shaqadaa loo qabanayo ikhlaas uu jiro waa camal aada u qiimo badanoo waxaa lagu gaarayaa falaax baa lagu gaarayaa falaax liibaan wey fi dunya walaakhara qofka uu liibaanayo marka insha allahu tacaala tasiixu niya aan la nimaadno si aan u hegsanno maqaamkaas sare oo liibaanta ilaahay subxaana wa tacaala uu noo ballan qaaday haddii hawshaas aan u istaagno inaan gaarayno midda kale ummaddani ummadaha ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray ummadda maxamediyada ugu khayr badan khayriyadaasna waxay ku heleen tilmaamo ay leeyihiin maa iyaga waxa maxaabaad gooniya oo loo qabo ma ahane tilmaamay leeyihiin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billaah marka sifaadkaasay ku mutaystay inay khayrulumam ay noqdaan runtii waxaa la idin baray laba qaybood ayay ahaayeen sida hadda aan rag walaalihii hadlay ee ardada ahaa iyo raggii duruusta bixinaya qaar ka mid ah baa tilmaamay culimmadii waxay waxay ku saabsanaayeen ruuxda waxna waxay ku saabsanaayeen jis- jasadkay ku saabsanaayeen labadii waa laydin kulmi insaankuna labadaasuu ka kooban yaha insaan markaad la kulanto la macaamilayso hadda labadaas unbuu wataa waa jirkiisii iyo ruuxdiisii wey waxaana horeeya ruuxda in la daaweeyo walidaalika hadda duruusta waxay u badnaayeen duruustii ruuxda lagu daaweynaya soo maaha qofka marka marka uu idin yimaado ruuxiisa u daaweyn lahaydeen qof jiran baa idin imaan ruuxda ka jiran caqiidadu ka jiran yahay cibaadadu ka jiran yahay waxaa haysta waxa layidhaha dannu suuba haysta haziima qalbiya haysata balaayo kale iyo mujtamac kaleu ka dhex yimid sibuu u qariban yahay daawadiisa idinka waa laydin siiyey soo ma daawada waa inaadna hee adna ka kaydsan ee aad siisaan waxaa kaloo laydin siiyo faa'iido weyn iyaduna ah dadkaa jirkooda inaad daawaysaan waanan ku tahniyadinaynaa culummadii qabatay iyo walaayaadkii ka shaqeeyay makaatibtii hawshaan abaabushay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran jazaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu kuwaasi waxay ahaayeen sheekh faarax cali xuseen iyo sheekh cali cabdulaahi cali katiin markaana waa suldaan maxamed mayow abukar afhayeenka nuqamada shabeellaha hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أم هذا علينا الله جلسدا آد كآد قيمة بدن وكل مي الله سان أم هذا علينا ثم وحن أم هذا علينا حركة الشباب المجاهدين في هذا السرائيو maamul kan hadda walaayaadkan afarta walaayo oo maanta raggii xisbada meesha maxayd maanta kasoo xaadiriyay oo isugu keenay iyo raggii abaabulay oo macnaha xafladan hadda iyo macnaha maanta hawshan dowladaba agtooda lagu qabtay walaayada gobolka shabeellada hoose waxaan leenahay dhammaan intii kan ugu horeeya kan ugu hooseeyo ilaahay miisaankeeyooda xasanaadka allah ugu kabo acmaasha saalixaadka iyo raggaan hadda mixnaa maxay sida loo soo saaray iyo wanaagooda hadda aan u jeedno oo noo muuqdo marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala raggii ayagana laftirkooda juhdigan iyo dadaalka lagu bixiyey waxaa la rabaa wax badan wixii micnaa maanta maxay ahayd meel wax lagu la geliyo inay wax ka soo baxaan beerta hadda waa aragteen dhulka hadda markaa abuur lagu rido dalag waxbaa kasoo baxayo manfac leh oo berito sidaas oo kale oo ummadii anfacayo adinkana waxaa laydinka rabaa maanta hadda camalkan muraayada awal layska fiirinayo ama dadka ay arkayaan ayaa adinka ah marka oo xisbada maxay maanta dadka waxyaabaha ay ugu horeeyo meesha tacaamulka iyo bulshadii iyo dadkii istiqbaalkoodii awalan waxaa waaye raggan xisbada marka waxaa laydinka rabaa adinkana dadaal iyo juhdi badan intii hadda dadaal badan ayaa laydin geliyay sida aad hadda adinka noo qiraysaan oo maanta hadda sha- dad ducaad aad tihiin dad maxaan ku dhahay doctooro caafimaad bartay aad tihiin marka taas laftirkeed fursad waa juhdigaa laydin geliyana oo wanaagan ah marka maxaa la rabaa inaad adinkana kasii faa'iidaysaan maxay ahayd fursadan idinka aa haysataan marka maanta waxaa laydinka rabaa ninka hadda sida culimmada hadda iga horreysay u sheegeen waxa waaye ninka maxay ahayd ee asiirka ama xabsiga ku jiro marka maxaa laydinka rabaa dacwada inaad ka gudataan oo maxay ahayd ninka laftirkiisii aad macnaha aakhiradiisi xasuusisaan adduunyadii sidaasoo kale wanaaga meeshuu ku gaari karo aakhira iyo adduun wuxuu ku horumari karo inay diinta tahay waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkii juhdiga aa muujiseen annagana aa soo noo soo bandhigteen wixii aa barateen khayr badan allah idin siiyo dadaalkiina macnaha ma ahan mid meeshan ku ege bilow ayaa malabka farta ayaa laydin geliyo afka carabkaa laydin saaray laakiin macaankii maxaa la rabaa inaa horey usii wadaan aad u dhedhensataan haddii ay noqon lahayd caafimaadkii haddii ay ahaan lahayd kitaabadii macnaha hadda sharciga laydin soo baray marka hore he loogu sii dadaalo aadaa wabilah tawfiiq wasalaamu calaykum warahmatullahi ugu dambayntii munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا حوما نقينا إلهي سبحانه وتعالى نعم كي سفرها بضن ودشين كوغا لديستي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا جزاكم الله خيرا وحوما نقيا خيارتا علماء إيو أغاسيدا حفلة قيمها بضن كسوا قيب قلي إلهي سبحانه وتعالى qaar ka midna ay dowladdu wax ka bixinaayeen ilaahay subhana watacaala iyana ha barakeeyo dardaarankii iyo- iyo inoo jeediyeenna waxaweyana ilaahay subana wataala ha naga dhigo kuwa waxaweye na anfaco raggii soo qaban qaabiyey dowladan qiimaha badanna ilaahay subana wataala iyana miisaanka xasanaadka allahu saaro ardaydii ka faa'iidaysatay xaqiiqatan muddadaas shan iyo tobanka beri ah yareyd iyagana insha allahu tacaala sabray duruustaas xambaaray ammaanadaasna qoorta maanta horin way ugu jirtay ee qaatay ilaahay subxana watacaala ha u fududeeyo axibatii fillah dowladda kolley walaalaha ka warbixiyey waxaa duruus oo lagu qaatay iyo hadafka laga lahaa dadkan hadduu noqon lahaa taliya saldhig ee saldhiga inta badan joogo maamulo ka warqabo waa shaqo muhima xaqiiqatan ummadda mugtahay aan la tacaamuleyno oon u adeegeyno lagama weynayo dad la xerahay soo ma dadkaas marka xuquuqay nagu leeyihiin ogaada waa dad muslimiin ah xuquuqay nagu leeyihiin xaqaas markay nagu leeyihin waxaa ka mid ah inaad dar yeesho horena waxaa mena dowra hadda nooguma horeyso dowraad horaa la isu siiyey waxaan maleynaya hadda ka hor dowraad la isu siiyey oo qaabka nadaafadda iyo jadwalka shaqada xabsiga iyo horaa la isu siiyey ragga waa wada haystaan iyagoo qorna wada haystaan haddana waxaa laydinkugu daray horena dee waa u haysteen haddana waxaa laydinku daray qaabka mugtahay qofka markii xanuun uu lasoo gudboonaado loogu gargaari lahaa laana dad a haysaan xabsiga ku jiraan waxba lasoo gudboonaan karo intii dhakhtar laga gaarsiinaayo oo mugtahay dhakhtar lala ordaayo qofka gargaar degdeg u baahan yahay gurmad u baahan yahay haddana waa haystaan qalabkii waxa weyaan loogu adeegi lahaana waa laydin siiyey ilahi subana wataala ha idin fudayo shaqaas shaqadaas waxaa rabaa dhowr kelimood insha allahu tacaala inaan naftayda iyo naftiinaba aan kula dardaarmo oo ugu horeyn culammadan ay ka dhawaajiyeen waxa hadda aan meesha u fadhino dhammaanteen mas-uuliyadaana wada saaran waa ammaano qoorta aan waxa weya noogu jirto ammaanadaasi aan la dayacin maxaabiista ah haysaan waa ammaano saas ma daryeel ay kaa rabaan inaad dariisha laga rabaa ilaalin ay kaa rabaan oo inaa ilaaliso waxaa dhici karta mid xuquuq bini-aadan lagu leeyahay muslim xuquuqdiis lagu leeyahay in lagu keenaa suuragal ah soo ma haddii aad dacayda xabsigaas uga baxsada ka waran ya ammaanada waa dayacantay ya mid ilahi subana wataala kitaabkiisa ku xadgudba in lagu keenaa suuragal ah haddaad dayacdo oo kaa baxsada ka waran ammaanadaas waa dayacday marka insha alla taala ilahay idin fudaya ammaanada aan ilaalino ammaanada aan ilaalino oo cidda kuu ama kuu ammaanaysatay aan u gudano insha allahu tacaala waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaani ilahi idin barakeeyo dadka maxaabiista ah oo gacanta aan ku hayno waa dad ducafo ah way tabaryadar yihiin soo ma qofku waa maskiin xabsigu ku jiraa gacantaadu ku jiraa dadkaas in loo naxariisto oo naxariis ficiliyan ah ay naga helaan oo aan ku xadgudbin oo xaqooda aan dhowrno oo u naxariisano dadkaas waxaan kaloo daarmi lahaa ikhwaani ilahi idin barakey horena laydinkugu siiyey dadkaas amaakinta ay joogaan ee seexanayaan nadaafadda in lagu dadaalo horena jadwal waa la iska sii amreynaya xilligay qabaysanayaan jadwal waa laydin siiyey weyseqaadkooda iyo musqulaha markii loo sudeenayo jadwal waa laydin siiyey xilliga dhadhaqashada jadwal waa laydin siiyey jadwal aa u haystaan oo qoran oo xabsiyada yaallo kaas aan ku camal falno nadaafadda marka nadaafadda xabsiga oo la dhaqo oo la nadiifiyo dharka oo la dhaqo waxa weeyaan qabayskoodii nadaafadoodii mas-uuliyad idin saaran waay insha allahu tacaala waxaa kaloo laga rabaa axibati fillah inaan ilaalino waxbarashada dadka maxaabiista inaan ilaalino maxkamadaa soo xirtay oo waxbuu ku xukumayay soo ma waktigaasi ha ka beel dareenin adaa hadda waxa weyaan gacanta ku hayo waxbar oo ciddii wax baraysay oo macalimiintii ah loogu talagalay ugu yeer xasuusi oo ku mutaabacay dadka inay waxbarto ay wax baraan oo iyaga ku mutaabaceyn waxyaalaha lagu farxay waxaa ka mid ah xabsiyada qaar waxyaalaha aan ka meelaha qaar aan tagnay oo xabsiyada qaar aan booqanay aan ku aragnay qof mugtahay lasoo xiray oo mukhadaraad lagu soo xiray muddo lagu tacsiiray muddadii ay dhammaatay duruus loo bilaabay duruusu socotay markay muddadiis dhamaatay la yidhi waa lagu sii daynaya iska bax yidhi duruus darsi ay ii dhimanaya ilaa aan ka dhame aan ka dhamaysanayo halkaan aan jooginayna xabsiyada aan ku aragnay ehelkiisa ku yidhi halkaan aan joogaya ilaa xabsi aan darsi ka dhamaysanayo odayaashaa ka dhawaajiyay qofka mugta waxaa la rabaa markuu xabsiga ka baxayo fariin inuu naga qaadaa la rabaa marka waxbarashada waa waxa ugu muhiimsan qofkan waa jaahil waxba ma yaqaan su ilahay sana taala u caabudaa ma yaqaan waxaa la rabaa inaa wax barto ogaada dacwada dad gaar ah oo mogtahay loo xilsaaray ma jiraan dacwada dhammaanteen diinta ilahi sana taala inaa u adeegno oo dadka aan gaarsiino waa mas-uuliyadna wada saaran haddii hataa ninka daaciga ahaa ee cashirka mugtahay siin jiray maxaabiista uu ka daaho adi waxaa la rabaa inaad siiso hadda waxaa maleynaya waxyaala badan lasoo diyaariyey waraaqa waxaa lasoo diyaariyey aasaasaadka diinka ay ku qoran tahay ee mugta qorana xabsiyada hataa la dhigay oo inay xifdiyaan dadka la rabay ay akhristaan oo mugtahay faham ay ka helayaan diintooda ay ka helayaan oo qaabka ilahi subana taala waxyaalaha tawxiidkooda uu ku saxmay ee inta lasoo aruuriyey lasoo qoraya xabsiyada la dhigay marka insha alla arrintaas ku control waxaa kaloo laydinka rabaa ikhwan ilahi idin barakeeyo dadka maxaabiista ah waktiga salaadaha inaa u ilaalisaan waktiga salaadaha inaa u ilaalisaan oo xilliga la gaaro salaada waxa weeyaan inay tukadaan tawqiidkooda u ilaalisaan waa mas-uuliyada idinka saaro waxyaalaha laydinku ammaanaystay ka mid tahay salaada inaa u ilaalisaan ya subixi mogtahay cishihii salaadaha shanta ah inaa u ilaalisaan hadal macaan ha naga helaan garab jilic ha naga helaan ugargaarid ha naga helaan tacaamulkeenna waxaa rabnaa insha allahu tacaala dad badan inay kusoo hanuunaan arrintaa insha alla tacaala ilahi subana watacaala ugu dhawaada jazakum allahu khayran ilahi subana wataala hayna barakeeyo haddana insha alla tacaala shaqadan hadda laydin diray oo ah gargaarka degdega ah waxaa la rabaa in dadkaas u adeegtaan waa laydin fududeeyey qalabkiina waa laydin siiyey duruustii aa laydin siiyey idinkaa hadda mugta sheegaya dhakhaatiir aan noqonay sooma dadkaas insha alla tacaala dhakhaatiirta intay ka gaarayaan qofka mur hadduu xanuun lasoo gudboonaado waxaa la rabaa insha alla tacala inaan la dayicin ya markiiba la dareensiiyo lagu dhufto hadday saq dhex tahay sideed saac habeenimo ay tahay taa oo habeen la hurdaayo waa inaad maxaabiista ka warqabto ammaano qortiina ku jirto waaye idinkaa laydin weydiinaya xabsiyada dadka ka warqabo oo mugta lagu hadlaynayo waa idinka ya baxsashada iyo hebelaa baxsaday iyo laidinkama maqli karo waxaa la rabaa ammaanadaas inaa ilaalisaan oo xabsiyada aa koontarooshaan oo nadaafadooda waxdooda aa koontarooshaan jazakum allahu khayran wuxuu dardaaranaha culamada noo dhameeyey ilahi subana wataala waxaa weydiisanaynaa camaasha naga aqbalo shaqadaas iyo mas-uuliyadaas laydin saarayna ilahi subana wataala idin fududeeyo xaqiiqatan waan rajaynaynaa inaad kasoo bixi doontaan waa waxa hadda dowladda laidinku qabtay oo mogtahay lidin mugta aqoon kororsi laidinkugu sameeyey inaad mogtahay shaqadii kasoo dhalaashaan annaga dad muslimiin aan nahay soo ma waxaan ku dhaqmayna waa kitaabka ilahi subana watacaala dadka waxa la rabaa in loo duceeyo xataa mugta in loo duceeyo dadka mugta lasoo xiraayo xataa waxa la rabaa ducayna nagaa in loo duceeyo oo weliba dadka dadka mukhadiraadka ilahi subana wataala uu ku aafeeyey ee dadka muslimiinta bulshada dhexdooda ku dhibaayo dadkaas in loo duceeyo ilahi subana wataala waxa weyn waxaan kaa madoobeeyey in la dhaho warniba waxaa tirahda ilahi ka cabso waxaan iska daa ilahi subana wataala ha kaa madoobeeyo mukhadiraadkan ilahi kaa madoobeeyo u duceey dadka insha allahu tacala jazakum allahu khayran ilahi ha idin barakeeyo ilahi subana wataala waxaan weydiisanaynaa shaqooyinka aan nahayna inuu noo fududeeyo ammaanadaasna inuu ilahi subana wataala nagu dayicin allah aan weydiisanaynaa walaalihii insha allah tacala laga qayb qaatay ee shaqadaasay u istaageen ilahi subana wataala miisaanka xasanaadka allahu saaro dowladana bilowna hadda noomaha dhammaadna nooma noqon doonto horaa waxaa dowlad loo soo qaatay insha allahu tacaala waa saaxadayna ay wax ka bedesho intaas ayaa rabay inaan dhaho aada wabillahi towfiiq صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa yuusuf shaacir oo ka mid ah abwaanada waaweyn ee soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada soomaaliya ka haysata dowladnimada iyo xukunka maxay yihiin caqabadaha uu tilmaamay abwaanka haddii ay yihiin caqabado xalkooda la isku raacsan yahay maxaa ummadda ka hortaagan inay u kacaan arrimahaasi ayuu abwaanku kaga hadlay shir jaraa'id ee kusoo dhowaada
maanta waxaan doonayaa inaan sugaan cusub soo bandhigo oo la magac baxday jinni boqor laakiin kelmad ama laba aan ka horraysiiyo waynu ognahay waayadan dambe duruufo badan ayaa jira mid dagaalla ah mid siyaasadeed iyo mid nololeed intuba way jiraan meesha lagu jabay haddaba waa siyaasadda siyaasadda soomaalida dowladnimadeeda way saldhigi weyday lixdankii bay calanka qaadatay ilaa maanta ha isdhaandhaanto laakiin mar xasillooni lagu sheegay ma jirin waxaan odhan karaa waxa marka horeba isqaadan laha habdhaqanka soomaalida iyo dowladnimadii loo keenay labadaasaa isqaadan laha soomaalida dhaqankeedu isagaa dowlad ahaa dabeetana dowlad kale yaa dusha lagaga keeno soomaalidu waa reero reer weliba wuxuu yaqaanaa ninka geedka u taga iyo ninka goobta dagaalka u taga iyo ninka aftahamada ah iyo marti iyo xil markuu yimaada ninka deeqda leh reer weliba wuu yaqaanay kaalin walba ninka ku habboon dabeedna isticmaalkii markuu yimi ee uu arkay ummaddaa dhisan ee dhaqankeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqaalaheeduba dhisan yihiin wuxuu sameeyey bulshada intii ugu liidatay ee ugu hoosaysay ayuu soo qaaday dabeetana xaggii sare ayuu keenay dabadeetna wuxuu ku garaacay dadkii macnaa lahaa iyadoo awooddii dowladda iyo shaarkii dowladda ay adeegsanayaan iyo dhaqaalihii dowladda ayaa dadkii intii ugu hoosaysay ee aanay bulshooyinku reeruhu waxba u diran jirin xagga sare la soo maayay nin gabyaayahoo berigaa la yaabay baa wuxuu yidhi allahayow faranjigii muxuu nacas fariideeyey muxuu faa'iida laawiya nin ragafaylu wada joojay nimaan aabbuhii fuuli jirin faras muxuu saaray ilaa maanta sistem kasta oo soomaalida ka dhex dhasho oo dawliya haddaad u fiirsato sawirka wuu ka muuqanaya aragtidaasi waa ta dowladnimadeenna meelaha aynu ka saluugayno ee ay ka dhitinayso u sababa waxaynu noqonnay dowladnimadeenna ay noqotay siyaasigii oo khaatiyaan taagan oo le bulshada lama hogaamin karo iyo innagii oo inana khaatiyaan taagan bulshadii dee waxaaba tusaale kuugu filan nin baan arkay la waraysanayo igu yidhi siyaad barraa markii uu xamar ka baxayay igu yidhi waan ku khasaaray hogaamintii soomaalida khalad baanay ahay inaan afgembiga sameeyo soomaaliduna dad la hogaamin kara maaha siyaad bar ninkii wakhtiga dheeraabu ah marka siyaasaddeenni waxay noqotay haddaad u fiirsato marka indhaha miyiga lagu eego dowladnimadeenna waxaad mooddaa geel la soo qaaday oo waxaa la yidhahdaa saami qaybsi ereygu halkuu ka yimaad maraynaysa ereygan saami qaybsi geela la soo qaada marka la qaybsanayo ereygu ka yimi yaa la odhan jiray saami qaybsigii geela indhaha miyiga markaad ku eegtay dowladnimadeennu waa geelaa la soo qaaday indhaha magaalada markaad ku eegtana waa kambeni ama shirkad qof waliba raadinaya inuu boos ka galo runtii waa ayaan daro innaga oo caalamka casriga maanta aynu joogno inaynu halkaa bulsho ahaan aynu maanta naallo aad bay ayaan darro u tahay lixdankii markii dowladda la qaatay siddeeddii sannadood ee rayidka ka kaalay kacaankii baa ugu wakhti dheeraa kacaankii markuu yimi wuxuu qaatay nidaamkii shuuciyadda shuuciyaddu waa nidaam adag oo aan diin iyo ilaah iyo aakhiro midna oggolayn markiiba waxay ka hor yimaadeen dhaqankii iyo diintii waa tii culimmadii laysku dhacay waa tii madaxweynihii ruushka ee yimi lagu mudaharaaday bulshadii soomaalidu way geli weyday shuuciyaddii dabeetana waa kii xagga etoobiya u wareegay iminka wax maxaa loo ololeeyaa iminka dimuqraadiya waa aragteen dimuqraadiya reer galbeedku riixayo oo dhaqaalaheeda sidata oo saxaafadeeda leh oo aqoonteeda iyo jaamacadaheeda iyo calmaanigeeda leh oo mashaakilkeeda leh baa la riixaya oo dhaqanxumadeeda iyo waxeeda kalena hoosta ku wadata dimuqraadiya waa nidaam reer galbeedka ka yimi oo iyaduna ka hor jeeda oo aanay isqaadan karin diinta iyo dhaqanka ummaddani leedahay tusaale waxaa kuugu fulan in la yidhahdo marcos oo jarmal ah oo cilmi baadho ah yaa maalin wuxuu igu yidhi dimuqraadiyaddu maxay idii geli la'dahay waxaan ku yidhi haddaynu jarmal tagno oon idhaahno dowladda jarmalka dhaqanka soomaalida aanu idinku dhaqno oo odayaal idiin samaynayo cuqaalo qaadhaanka hala ururiyo magta hala bixiyo ka warran suuragal maaha buuri dee adna taadu suuragal maaha baan ku yidhi culture ummadi leedahay ama dhaqan ummadi leedahay inaad soo rarto oo ummad kale u keentaa wax soconaysa maaha taasina dimuqraadiyana waa lagu daalayaa uun laakiin ummaddan ma gelayso ummaddan waxaa hoggaamin karaa waa nidaamka islaamiga ah waa kitaabka iyo sunnaha le'anno maxaa yeelay caqiidadeedii iyo dhaqankeedii bay ku fadhiyaan kuwaas labadaas oo ilaahay ummaddan u dooray maaha ummaddan oo qura ee nolosha basharka oo dhan ayuu waafaqsan yahay kitaabka iyo sunnaha islaamka waa nidaamka qura ee ummadnimo hoggaamin karaa laakiin su-aashu xaggay ka taagan tahay su-aashu waxay ka taagan tahay wadaadka maanta joogaa hoggaamin ma u baa ma ma ma hoggaamin karaa bulshada maanta diyaar ma wiyo ma u bisil yahay su-aashu waa taa wadaadadu halkaa dhaliil bay ku leeyihiin tusaalaan ku siinayaa haddii kiis iminka aa cidis qabsataan oo aad u tagto maxkamadda sheekh diririyo waa laydin dhegaysanaya labadiinna nusa saaco ka badan maysanta laydin dhegaysanaya go'aankana maalin ama laba ka bacdi yaa lagu odhaya u kaalay waxaa laga yaabaa saddex casho inaanay kiiskaasiba inaan u qaadan laakiin haddaad tagto maxkamadda dawliga ah jaranjarooyinka intaad marayso ee raacfaal leh ee dib u eegis leh ee ishortaag leh ee maxkamad sare leh waxaa laga yaabaa inay shan sano lix sano ay qaadato runtii waa waaqac jira hadalkaygu maanta gogoldhiggaas waxaan uga jeedaa maansadaa aan soo wado ee jinni boqor waxaan ugu bixiyey waxaanu nahay bulsho qab iyo isla weynidu ku badan tahay dhallinyaradihii jaamacadahaad arkaysaa oo wuxuu ku odhanayaa dalka shaqa ma taalo shaqooyinkiina waxaa haysta dad ajaanaba anigu waxaan aqaanaa qof ajaanab oo laba shaqo ama saddex shaqo haya inan kan le shaqo ma hayo ayaa isaga loo soo shaqo tago laga shaqaynaya mid baa kabaa u baalashaynaya mid baa gaadhiga u maydhaya mid baa rayiso u xiiraya isagii baa laga shaqaysanaya isna halkanuu xaragoonaya wuxuu ku leeyahay shaqa ma jirto oo maxay shaqa jirtaa adaaba laguu soo shaqo tegay marka waxaan iswaafaqsanayn aqoonteennii iyo waayaheennii ayaan iswaafaqsanayn halkaynu shaqooyinka technicalka ah ee farsamada ah aynu noloshoodna ka xoojin lahayn ayaynu ka tagnay oo u baydhnay taa tiknolojiyadda iyo casriga ah oo aan warshadaheedii iyo dhaqaalaheedii iyo horumarkeedii aynaan weli gaadhin waxyaabahaasoo dhami oo waxyaaba daraasayn u baahan dhaqaalaheenna ugu badani haddii la qiimeeyo shidaalka iyo buugalaaqaadka bal shaqa ma jirtaad leedahay ninna maalin walba dhowr milyan oo dollarbu ka dhex qaadaya magaaladiiye say isu qabanaysaa marka inahaasaan hadalkaygu ku urursan yahay maansada ayaan raacinayaa oo meelo badan runtii iyana maraysa maasadaasi waxay leedahay dhaqanbaadi sooc noqoy baryadana allaah jecel ballankuna xel weeya bahalbahal ma dhaamee boholyow iska ogow bunka iyo saloolkiyo balag yaan laguu lulin bido yaanay kuu iman bacawgana ka diga rogo taariikhda been iyo nin badhxaaya loo diid buuggeedii baa yaal baahaba rag baa jiray bidow camalkaa ku sheeg noloshiyo badhaadhaha wax la yidhi barbaarey baarsinoola iyo maan ama baayar iyo milan bogga arsenaal iyo boodboodka fiidkii wakhtigaad ku bixin layd waxaa kaaga bilic roon barashada aqoontiyo barakada qur-aankiyo baylahdaada kala quban adigoo ku beegsada beejimada arooskiyo baxdow laysku muunee bayaxawna lagu sidi booraanta hadimiyo ha afayn bilaawaha balaha u durbaantumin bahdii aad ka dhalatiyo birmagayda weeye bulshadana ha dhaawicin baxsanaha walaalkaa birta looma quudhee garashada u soo baydh bardihiiyo galoolkiyo dhirta geedka buulka leh habeen lama bidhaanshee jinni boqor haddaad tahay keligii isboqor baa isna buuxa maantee qabku yaanu kula bixin ha isbogaadin keligaa bullo iyo cayaar iyo batar yaan laguu tumin buunbuunin iska ogow hadday kuu balweeyaan ama buur ku saaraan waxaan kaaga baqayaa bohol iyo jar weeye yaan burhaantu kaa lumin waxaa jira qabka iyo isla weynida bulshadeenna waa laba oo midna ta siyaasigana bulshadaa samaysa waxaad arkaysaa madaxweyne la soo dhoweynayo oo ina yaroo afar jir ama shan jira inta ubax loo dhiibay maba oga inanta yar waxa dhacayso yaa la odhanaya madaxa u geli markaas saasaa loo buunbuuninaya markaasuu isla baxayaa is odhanayaa dee dadkani dad jiraba maaha tan noocaasa bulshadaa samaysa midna qofka iskaga abuuran tahayoo waa dhalan bulshadeennuna sideedaba waa bulsho iscajabinta iyo qabku ku badan yahay bulshooyinka noocaasihna laba xaalaa inagu badan saddex xaalo mid waa qabaliga midna waa iscajabinta iyo isla weynida midna waa caadifadha dadka noocaas ku badan yahina meel ma gaadhaan runtii labadaa erayna waa laysku khaldaayaan yara iftiimiyo qabka iyo hanku waa kala jaab qabku ammaan maaha waa isla weyniyo kibir ka ammaanta ahi waa hanka iminka intay soo dhaaftay meelihii kale isla weynideennii ayaa waxay maraysaa masaajidadii lagu tukanayey ayaad arkaysaa nin lagu leeyahay isagoo gurigiisii ku maqan safka hore isaguunbaa leh xaaji hebel baa halkaa leh waa lagu odhanaya gurigiisiibuu ku maqanya ama makhaayad buu ka shaahaya cid ku tukan kartoo kale ma jirto isla weynadeen halkaasay maraysaa ilaa cibaadadii ina imminka ay ay gaadho hadday kuu balweeyaan ama buur ku saaraan waxaan kaaga baqayaa bohol iyo jar weeye yaan burhaantu kaa lumin basharkana wax weydii boqorkana xasuusno bisha dhalatay waa khayr bixisaduna waa koow baallalayda duushiyo balanbaalis mooyee aadmigu baxnaaniyo berri buu ku nool yahay bayuur lagu hungoobiyo bulxanow sideedaba siyaasadi ma been baa muran iyo ma buuq baa baaq iyo ma koox baa boor iyo ma dhaar baa beel iyo ma reeraa bursashiyo ma eex baa booligii la sheegiyo ma bogaanbugjaanbaa musuq iyo ma boobbaa hantidaadu baankiyo ma baaraysa taallaa taladii bukaasiyo ma baraaru loogbaa baarlamaan la doortiyo ma garsoor basaasaa boqol sane ma joogbaa siyaasadii ma beenbaa kursigii balqiisiyo ma danaysi ba'anbaa batar iyo ma dhaantaa boodhkiiyo xabaashiyo wadku baaqan maayee ma buraashad dhaansaa bara'a daris warkoodiyo ma xuquuqda bilistaa dastuur iyo ma buugbaa ma islaamka buribaa bale iyo dagaal iyo bulsho kala dhaqaaqdiyo ma baroorta dumarkaa siyaasadi ma beenbaa inta bilan inta u bilan runtu way ka bilan tahay boqorkii abuurtiyo basharkana xaq baa haga hadday baadiyoobaan ama baydhin raacaan badowsiga adduunka iyo ilbaxnimo ku baaqaan karaamada la baayaco ama bareta loo galo nafta baahideediyo bidixaynta waayaha burburkooda mooyee bilicdooda lama sugo runta lagu bakhayliyo qalin baydhay aashii qalbiyada bukaanka ah ama baadi soocda leh baqra iyo watiin iyo bisha soon ku adag tahay waa qolihii aanu saahin jirray bisha soon ku adag tahay bidxilaha asqoobee balad iyo sharkuun qora burdihii inkaaraa waxba tiisa hagu bogi waa aqoon hambururtiyo biyihii coldhaanshee yaanay buugta kugu hodin buuggu markuu sax yahay aqoon buu sidaa laakiin buugganaan sheegayaa miyaad aragtay nin dhowr iyo toban buug turjumayoo intuba islaamka ka soo horjeeda buugta iminka farriimo kalaa la dhex mariyaa markaa da'yarta waxaan leeyahay iska hubiya buuggu farriintuu sido haddii kii ilxaadka laguu soo turjumo lagu idhaahdo aqoon buu sidaa waa dhib bari dhexe warkiisiyo bilaashtayaashii aragtida basaaskiiyo baalka diran jiray baydkii ilaah iyo hantiday burburiyeen ubadkay bireeyeen baroortii haweenkiiyo waxay baaba gaysteen hadday baanahoodiiyo weli boob ku darayaan seeftii bilaal iyo beder baan xasuustee balaaneegna waayaha bana iyo dabayl baa beryaha dhacayso baadigoobka nolosha iyo aadmiga baqaa galay anna baylah baan ahay baxaaliga dareenka iyo beerlaxawsi bay dilay buunka iyo caroogga iyo baaqbaaqu waa halis bullada iyo cayaaraha waxaa laygu barayaa badowsiga hankaygiyo beeraadka lahashada booliyahow kufaanka bura yahay ammaanta ballan yahow ka bixidda inta ba'an inta u ba'an ninka aad ku baratee kuu baaqay waa yaab bal in aad been iyo khayrdarro ku taqaano maalin walba kuu yeedhaya runtu waxay ka baqaysaa beenta iyo fagaaraha baqal faraska dheeree balliyada xajiinta iyo dadka biir la wada sii bulashada qabiilkiiyo jinni boqor la wada noqoy barashada aqoontiiyo saynisyahan baraarugay falasuufka loo bogay cilmi baadhistoodii iyo cirka sare in loo baxo waa burhaanta aadmiga rabbi igu sadburiyee baqayaani kugu ridi noloshuba gun iyo baar adigoo bilkeediyo bisinkay ku xidhan tahay noloshu waa intaa waa adigoo isku daya oo dadaalka la yimaada ilaahayna tala saarta nolosha asalkeedu iyo aasaaskeedu waa taa maansadeedu halkaasay ayay ku ekaatay بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
gudahanacaw intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمن